الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد باب في خيار المتبايعين waxaynu ku dhex jirnay axaadiidtii ka warramaya fiqiga mucaamalaadka iyo iibka iyo waxyaabaha lawaaxiqiisa ah ee soo raaca iyo sida uu islaamku u saxay wuxuu diiday iyo wuxuu oggolaaday can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulkii ilaahay waxau uhi almutabaayicaani labada qofee wax kala iibsanayaa kullu waaxidin minhumaa mid kasta oo labadooda ka midihi bilkhiyaari calaa saaxibih khiyaar buu ku leeyahay saaxiibkiisa kale oo wixii uu iibiyey inuu ka noqdo xaq buu leeyahay maa lam yaftariqa intaanay kala tegina ay wada fadhiyaan toban cishana ha ahaato ilaa bayca alkhiyaar iibka doorashada mooyaane intaa hore waad fahamtay oo waxa weeye khiyaarka ikhtiyaarka uu qofka siiye islaamku marka uu wax iibsado waa saddex nooc khiyaaru اlmajlis wa khiyaaru shardi wa khiyaaru lcayn inta ay wada joogaan ikhtiyaar buu leeyahy mid waliba inuu ka noqdo midka labaadna waxa weeye saddex maalmood iyo wixii ka yar hadduu qofku yidhaahdo ikhtiyaar baan leeyahy alaabtii inaan soo celiyo waa far u taagan weeye uu soo celin karaa midda saddexaad waxa weeye waxbaba kolka hore yaan shardi la dhiganine haddii ceebi soo baxda qadiima oo horraysay xaq buu leeyahay qofkii alaabtan ceebtale qaatay inuu soo celiyo marka taa ceebtu waa gooni laakiin xadiidkani waxa uu ka warramayaa khiyaarulmajliskii waxaa meesha ka saari karaa baycu lkhiyaar laba macnaa lagu fasiray mide waxa weeyaan haddii iyagoo wada fadhiyo labadii qof ay yidhaahdaan waxaynu dooranay iibkeennaa inaynu socodsiino iibkii ma go-aaminaa haa go-aaminay khiyaarulmajliskii u dhintay markaa waxay doorteen inay socodsiiyaan iibkii marka hadday kala dhaqaaqaan iyo haddii ay wada joogaan ikhtiyaarkii majliska ee fadhigu u dhammaaday sidaa kale khiyaa ilaa bayca alkhiyaar waxaa kaloo lagu macneeyey haddii uu midi yidhaahdo khiyaaru shardigii uu dhigtuu idhaahdo saddex cishaan ilaabtan iska soo eegi doonaa dee markaana khiyaarulmajliskii looma baahna ee khiyaar ka dheer baaba yimid oo laba cisho saddex cisho ah marka khiyaarulmajliskan labadaasaa meesha ka saari karaa inuu qofku ikhtiyaarkii dheeraa dhigto iyo inuu iibka socodsiintiisii hadda qabuulgareeyo marka khiyaaru majliskii ma jiraya dee labadaa xaalo labadaasaa lagu macneeyay can ibni cumara can inabiyi bimacnaahu qaala wuxuu ihi aw yaquulu ama aw yaqul axaduhumaa haddaanu labada midkood ku odhanin lisaaxibihi ikhtar dooro marka haddii uu midika kale ku idhaahdo ikhtar dooro iibkii u idhaahdo waan doortay oo khiyaarkii uu meesha ka saara majliska dee way dhammaatay macnaha mid baa wuxuu leeyahy waar ma socodsiinaa iibkii haa dee waayo go-aan makaa tahay anna go-aan bay iga tahay majliskii wax markaa uu dhammaaday warkaas alaabtun bay la kala wareegayaan way dhammaatay can cabdillaahi bni camr bn اlcaas ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal albayicaani biاlkhiyaari ma lam yaftariqa ilaa an takuuna inay tahay mooyaane safqata khiyaar waa faacilkii ama aan idhaahna ismigii kaana ayaa maxduufa damiira ilaa an takuuna asafqatu safqata khiyaar ikhtiyaa gorgortanka iyo wax kala iibsigu inuu yahay mid ikhtiyaar ku jira mooyaane oo haddii khiyaarkii la kasalgareeyo ama la tirtiro oo iibkii la doorto dee wuu fulay haddii safqatulkhiyaar ay tahay oo kii shardigii la dhigtana majliskii waa la dhaafay marka safqaduna waxaa loogu magacaabay heshiiska iibka waxaa safqo loogu magacaabaa gacmahooda isku tasfiiqin jireenoo way isku dhufan jireen gacanqaad baa jiri jiray marka caqadka la go-aamiye qowlna waxaa lagu odhan jiray waan kaa iibiye waan iibsaday waana la isgacan qaadi jiray guurka bayca heshiisyada walaa yaxilu lahu qofka xalaal umaha an yufaariqa saaxibahu saaxiibkiisa inuu ka firdhado khashyata an yastaqiila isagoo ka cabsanaya inuu ka noqdo waayo ikhtiyaar buu leeyahay ikhtiyaarkiisaa hawdaaye islaamku uu siiyey oo si aanu alaabta ugu celinin inuu ka baxsado oo uu ka duso maaha si uu u baabiyo khiyaarul majliskii marka waa xaq uu leeyahay qofkan laakiin waa ixsaan ahaanun xalaalumaa bimacnaa laa yambaqii uma haboono isaga oo ka gaadhsiinaya inuu idhaahdo warkani ha kaa hadhee khiyaaru majliskiisuyo ka siibo walaa yaxilu lahu xalaalu ma aha uma wanaagsana laa yambaqii lahu an yufaariqa saaxibahu khashyata an yastaqiilahu ninkii wax ka iibsaday inuu ka firdhabo isagoo doonaya inuu ka faa'iidaysto oo odhanaya iibkani ha sugmo laakiin ha u daayo xaqiisa oo dee qofkani xorriyaddiisa iyo xaqiisa ha qaato marka adigoo ikhtiyaarkaaga isaga tega mooyaane beecu si uu sugmaha cararin can jamiil ibni murata can abilwadi qaala ghazawnaa ghaswatan lana dagaaladii muslimku geli jira mid ka mida baanu gallay buui waa beryo dambe fanazalnaa manzilan goob baanu degnay fa baaca saaxibun lanaa ninaanu isku qolannahay baa wuxuu iibiyey farasan bighulaam farasuu lahaabuu addoon siistay faraskiisuu iibiyey nin buu addoon ka siistay uma aqaamaa way wada joogeen labadoodii wax kala iibsaday baqiyata yawmihimaa wa laylatihimaa maalinkii iyo habeenkiiba intii dambe way sii wada joogeen may kala tegin falamaa asbaxaa min alqad maanta iyo caawa markay wada joogeene asbaxaa min alqad aroorta waagu bariyey labadii nina labada shay isdhaafsaday ayaa xadara araxiil geedigii baa yimi xadara alraxiil guuritaankii la guuraya waktigii sidaa soo gaadhay colku ruqaansanaya faqaama ilaa farasihi yusraju yusriju ninkii faraska iibsaday dee faraskiisii buu isu taagay si uu u kooraysto fanadima faraslihii baa murugooday iibiyey faraska faata arajula ninkiibuu u yimi faraska uu ka iibiyey wa akhadahu bilbayc iibkiibuu ku qabsaday waa ku qabsa ku qadi mayside wa akhadahu bilbayc iibkiibuu ku qabsaday o wuxu uhi war faras faraskii ku noqday fa aba rajulu ninkiina wuxuu diiday an yadfacahu ilayhi faraskii inuu u dhiibo de war waynu kala iibsanay adoo addoonkaad leeday ana faraskaan leeyahy inaan de isku warwareegina inaan isku safaadine ha kala dhaqaajino faqaala wuxuu ihi baynii wa baynaka abu barza saaxibu nabiyi sala allahu alayhi wasalam ninkii doodaya baa wuxuu ihi aniga iyo adiga waxayna dhexdhexaadinaya na dhex galaya abu barza asxaabiga laydhaah ee nebiga la saaxiiba de adna waan doonayaa faraskii adna waa diidaysa isjiidan mayne asxaabiga inooge fa atayaa abaa barzata asxaabigaasay u tageen fii naaxiyati alcaskar colka dhinaciisuu degan yahay faqaala lahu haadihi alqisa qisadan bay ugu qowleen uga sheekeeyeen ee uga dhaceen qisadii bay uga warrameenoo dee faras buu lahaa annaguna dee addoon waa isdhaafsanay muxuu leeyahy dee faqaala markaasaa asxaabigu waxau ihi atardayaani raalli ma ka tihiin labadiinuba an aqdiya baynakumaa inaan idinku kala xukumo biqadaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu siduu arrintan oo kale ku kala xukumay raalli ma ka tihiin inaan idinku kala xukumo siduu nebigu u kala xukumay dadka ayaan idin idin xukumaya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi albayicaani labada wax kala iibsada bilkhiyaari ikhtiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqa intaanay kala tegin go-aanka waaba intaa badin maayee go-aanku waxa weeye kaa uu nebigu sheegay oo labadii qof ee wax kala iibsaday mid waliba iibkii wuu ka noqon karaa wixiisii buu qaadan karaa intaanay kala tegin xadada jamiil waxa uu isagu jamiil sheegay oo sheekha abi daawuda jamiil ibnu mura annahu qaala inuu yidhi asxaabigu maa araakuma iftaraqtuma ma araakuma labadiinna ninee wax kala iibsadee anigu idinma arko iftaraqtumaa inaa kaa tagteen mar hadduu nebigu yidhi waa laga noqon karaa intaan la kala tegin xaaladiinna haddii aan qiimeeyey dee shalay iyo xalay waa wada joogteenoo maydaan kala tegin natiijadu waa maxay markaa farasluhu faraskiisii wuu ku noqon karaa go-aankii saasuu ku soo baxay faras iibkii baa lagu kala noqday can yaxya bni ayuuba qaala wuxuu uhi kaana abu zurca ninkaasi waxau ah idaa baayaca rajula nin marka wax ka iibsado khayarahu waa uu door gelin jiray qaala wuxuu uhi uma yaquulu wuxuu odhan jiray khayirnii idoorgeli anigana anna waan ku doorgeli adna idoorgeli aan doorano wayaquulu wuxuu odhan jiray samictu abaa hurayrata yaquulu asxaabigaasaan maqlay isagoo leh abi hurayre qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau yidhi laa yaftariqanna fnaani labayay kala tegin wax kala iibsaday ilaa can taraadin iyagoo kala raaliya mooyaane macnaheed waxa weeye ikhtar war alaab miyaan kuu celiyaa mise iibkaa dooranaysa war raalli mat ma tahay weeyaan markaa khayarahu alaabtaadii miyaan kuu celiyaa mise iibkaynu socodsiinaa ada raalli ma tahay ilaa an takuuna tijaaratan can taraad ila ilaahay baa raalli noqosho ku xidha iibku marka uu fulayo wixii xalaal waxay noqonayaan qofkii markaana duduucin ama dabada ka riixin ama qasbine u raali yahay markaa inama albaycu can taraad laa yaftariqanna hnaani labayay kala tegin wax kala iibsaday ilaa can taraadin iyagoo kala raaliya mooyaane macnaha qofkii ha isku dayin inaad khiyaamayso la ka bax kala baxsato wixiisii fursad u aragto laakiin marka uu dee ku qanco way dhammaato weligiina dee inuu sii daba socdo maaha kol haddii labada qof xaaladda ay qancaan wixiina kala guddoontaan ay kala tagaan khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardina aanu jirin ceebina jirin nina lacagtii buu le nina alaabti waan kugu soo noqnoqonaya dee arrintu maaha ila waxba kala socon maayaan can xakiim ibni xisaan waa aadaabtii iibka waxa ay ku xalaaloobayeen kuna hagaagayeen can xakiim ibni xisaan ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal khadiija eedda u ahayd asxaabigan xakiim tarjamadiisa mar horean soo ishaarnay raggii cimriga dheeraabu ahaa ganacsado weynna u ahaa qaala wuxuu uhi nebigu albayicaani bilkhiyaari maa lam yaftariqa intaanay kala tegin ikhtiyaar bay leeyihin mid waliba uu ka noqon karaa fain sadaqaa wabayana marka iftiraaqani ma fi laqwaali ba mise waa fi labdaan ma hadalka inay ku dhammaystaan ba mise waa inay jidhka la kala tagaan labadaba uu noqon karaa oo markuu ikhtar iyo ikhtar arrintu taagantae la doorto iibkii la socodsiiyo waa fil aqwaal qowl baa lagu dhammaystay laakiin markaanu ikhtiyaarkaasi jirin inay go-aamiyaan iibkii aanay oo khiyaarkii majliska ay joojiyaan markaanay dooranin khiyaaru majlisku waa fil abdaan waa xagga jidhka toban cisho hadday wada joogaan far baa u taagan mid walba uu ka noqon karaa bil hadday wada fadhiyaan ay gaadiidun wada fuushanaadaan jidhka waa inaanay ku kala tegin can xakiim ibni xisaamin ana rasuula allahi qaala albayicaani bilkhiyaari maa lam yaftariqaa fain sadaqa wabayana hadday labada qofe wax kala iibsanayaan run sheegaan wabayana ay caddeeyaan wixii ceeb jira buurika lahuma waxaa loo barakeeya ilahay baa u barakaynaya fii baycihima iibkooda wain katamaa haddii ay wax qariyaan wakadaba oo ay been sheegaan wixii meesha ku jira ceeba wuu qariyay mid waliba beenna wuu sheegay muxiqat albarakatu min baycihima barakadii waxaa laga tirtirayaa iibkooda marka been iyo khiyaamo iyo ilduuf iyo suldaara iyo sabaaxad laguma ceeshee war waxaaya waxaasu waa originaal waa coobi dhaliil buu leeyahy waxaaya waxaa qofku waa inu sheegaa wixii alaabtiisu ay ceeb leedahay ama ku gal ama ha ku gelin aniga hadhow iguma soo celin doonto ceebtaasay leedahay wax nuqsaanaynta saan ku ogaay ama qaadamaysa xataa yatafaraqaa jeer ay kala tagaan ikhtiyaar bay leeyihin an yakhtaaraa waa inay doortaan halaatha miraar an yakhtaara waa inay doortaan xataa yatafaraqa aw yakhtaara ama ay doortaan anta malaa awdaasaa ka fiican macnaha albayicaani bilkhiyaari maa lam yaftariqaa intaanay kala tegin xataa yaftariqaa jeer ay kala tagaan tii horun bay sii adkeynaysaa aw yakhtaara ama ay labadoodii doortaan halaaa miraarin saddex jeer buu nebigu yidhi hadalka mid waliba ikhtiyaar buu leeyahay intaanay kala tegin ama aanay dooranin baabun fii fadli liqaala ka celintu fadligay leedaa la sheegay qofkii alaabtii laga ediye laga iibiyey laga celiyo can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi mana qaala musliman qofka ka celiya qof muslima alaabtii aqaalahu allahu ilaahay waxa uu ka dhaafaa casratahu simbirirxadiisa iyo gafafkiisa iyo dunuubtiisa ilaahay ka dhaafaa qiyaamaha marka waxaa u dhaxeeya radintan mabiicdii la celinaya iyo iqaalada ikhtiyaarka iyo iqaalada waxaa udhaxeeya ikhtiyaarka dee qofku xaq buu ulahaayo oo wuu ku garami karayay laakiin iqaaladu waxa wey isagoo bilaa ikhtiyaara qofkii macnaha kii majliska kii shardiga kii ceebta midna ma jiro dar ilaahay unbaa alaabtiisii usanif u nacay un nin buu gaari ka iibsaday majliskii waa loo kala tegay shardina muu dhigan gaarhigii ceeb ma leh dadka qaarkood buu ku badan yahay yabaalku iyo noqnoqodku uu ku badan yahay go-aankoodu jilicsan yahay wuu iska sanifay un gaarhigii u iibsaday waar iga celi maxaan ku celiyaa ma ceeb buu leeyahy maya dookaygii baan jeclaan oo anaa diido ama qof kalea diiday waxbuu iska akriyaya wax sababa dee ma laha markaa dee gar wuxuu u leeyahy kii iibiyey inu idhaha kaa celin maayo kol haddaana sababii sharci ahaan lagu celinayay aanu meesha jirin kaa celin maayo alaabtan aynu kala iibsanay xaq buu leeyahy laakiin kol haddii uu qofkan abateedkiisii diiday oo uu ka soo taagan yahay ama waxuuna iska weydaarteen waxa fiican inuu uxsaan sameeyo ila ilaahay baa wuxu uhi in allaha yaamuru bilcadli walixsaan ilaahay cadaaladdu idin faraya cadaaladdu waxa weeye qofkani wuxuu xaq kugu leeyahy ixsaanna ilaahay uu idin faray samafalo waa waxaan xaq lagugu lahayn inaad qofka ka aqbasho marka ajrigaasuu leeyahay qofkii oo kurbaysanoo wixii u noqon waayeen haddaad tidhaa miyay kuu noqon waayeen ha xaqiguma leli lakiin waan ku ixsaan samaynaya iska dhigo lacagtaadi qaado baabun fii man baaca baycatayni fii bayca aadaabtii iibkaynu ku jirnaa qawaacid ayay u yaalaan iyo habo badan oo casriga la raaco marka la xeeladaysanayo shirkadaha ganacsatada baananka waa adab darro geli kartuu nebigu saxayaa laga sii hortegayaa waa fii man baaca qof iibiye baycatayni laba iiboo fii baycatin iib ku dhex jira xukunkeedu waa maxa laba hal iiboo laba iib ku dhex jira laba iiboo isku dhex jira can abi hurayrata qaala qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau yihi man baaca qofka iibiya baycatayni laba iib oo fii baycatin iib keliya ku dhex jira falahu qofkaasi wuxuu yeelanayaa aw kasuhumaa kooda naaqiska ah aw iriba ama ka ribada leh ama labada kii hoosu ku dhici ama kii ribada kollayba wuxuu doonayana heli maayo wuxuu sharcigu doonayayna heli maayo labadaasun bay mid u taagan tahaye labadan iiba isku dhex jira ha iska daayo saddex macnay culimmada ku fasireen midi waxa weeye qofkan inuu yidhaahdo alaabtan waan kaa iibiyey hebelow haddaad kaash sidato waxaan kaaga iibiyo toban boqol haddii ay amaah tahayna waxaan kaaga iibiyey boqol iyo konton mar qulu labadaa wada sheegaya waa ibhaam baa ku jira madow heshiiskii uu gelayay haddii baa ku jirta marka kiiba keebuu beecu ku dhacay marka keebuu ku dhacay isagu qofkan qadimay beecee sameeyey waxaan la idhaahdaa iijaabka midna muu cayinin haddiidaasuu dhex wadaa marka ereygaasi iijaabkaasi mu ansixin hadduu iijaabkii ansixi waayana qabuulkii beecu ma ansixin haddaad ku iibsanayso alaabtan cash intaasaan kaa siiya haddii aad ku iibsanayso amaahna intaa way la isticmaala aad baa loo isticmaala waa xaaraan mana ansaxayo falahu awkasuhumaa dee ama waxaad yeelan doontaa kii gaabnaa oo kaashka ah ama waxaad yeelan doontaa kii ribada ahaa ee siyaadada ahaa labadaasi waa la diiday waxaa kaloo ay ku fasireen iyadana laba bayco ama laba iiboo isku dhex jira baycatun fi baycatayn oo iyaduna runtii la odhan karaa un malaha tan dambe ee ciinadana sibay ugu yar dhowaan kartaa inuu idhaahdo waan kaa iibiyey gaadhigan laakiin adiguna daartaada iga iibi anigu waxaanaan kaa iibiyey adiguna iga iibi waa laba iiboo isdhex socda kanaan kaa iibiyey adiguna kan iga iibi maxaa isku dhex daray labada waa inay kala mustaqil noqdaan oo kaa hore waa inuu idhaahdaa ma amaah baad ku doonaysaa mise kaash markaa kaash baan ku doonayaa boqol shilin baan kaa siinaya dee intaasaa ku filanba laba kelmadood baa midna wixii ka burin kartaa midna u sixi kartaa marka hore mashqaca ha geliyo sarfey ha sameeyo ha idhaahdo maxaad doonaysa waxa ee waxa ma kaash baad ku doonaysaa mise amaah maya kaash baan ku doonayaa waxaan kaa siiyo on kaaga iibiya boqol waxaan kale jaafaajiiqa kale ha iska jaro kanna waanu idhahdaa waxaan kaa iibiyey gaadhigan haddiida un ha ka reebo adiguna shardigaa uu ku xidhaya haka daya baycun wa sharduna waa la idhaha baycun fii baycataynina waa la idhaha qaar kalena way kusii macnaynaya labadaasi waadix ku yaro tahay macnaha saddexaada isagana ku fasireen waxa weeye tan soo socotay ku yar dhowaan karaa inuu ka iibiyo alaabu kaga iibiyo wakti ilaa bil matalan tusaalaha gaari baynu usoo qaadeen wuxuu yihi gaarigaa waan kaa iibiyey inaad lacagta ku keento bil bashii markii la gaadhay ayaa wuxuu ihi adeer lacagtii ma hayee intii in la-eg baan kugu darayaae laba bilood iga dhig oo baycun fii baycatayn iibkii baa laba kacleeyey iyaduna waa awkas aw riba ama ta dheere ribadaa buu qaadan ila deyn baa lagu lahaa dulsaar buu saaray ama kii naaqiskahaa buu qaadanayaa ee kolka hore uu ka cararayay saddexdaa macnay mid ku fasireen baabun fi nahyi can ilciina iibka ciinada la yidhaahdo ayaa isagana la diiday can ibni cumara qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi isagoo ka warramaya dadka muslimiinta ah aakhiru zamaanka meeluhu dulligu ka raacaya iyo darxumadu idaa tabaayactum bilciina iibka ciinada la ydhaha marka wax ku kala iibsataan wa akhadtum adnaaba albaqar looda daba dibida dabadoodana aad qabsataan wa radiitum bizarca sarca ama qodaalkana aad raalli ka noqotaan wa taraktum aljihaad jihaadkana aad ka tagtaan sallata allahu calaykum ilaahay wuxuu dusha idinkaga tuurayaa dullan dulli buu idinkaga tuurayaa iyo darxumo laa yansicuhu ilaahay aanu idinka dulqaadayn xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiina u noqotaan diintaasoo kow uu ka yahay jihaadku ilaa diinikum ilaa jihaadikum marka jihaadkii baaba diintii l jihaad baa lasoo sheegay jihaadkaa ka tagteen jeera u noqotaan min asbaabi dulli cala lmuslimiin bay ka mid tahay in hankoodu yaraado waxyaabaha dulliga keena dadka muslimiinta waxaa ka mid ah in hankoodu yaraado hankoodu siduu u yaraanayaa waxay iskaga raalli noqonayaan adduunyada marka diinta ilaahay iyo u dagaalankeeda iyo difaaceeda ayay meel iska dhigayaan dabeetana waxay odhanayaan si aynu u liibaano waa inaynu nafteennana ilaashanaa maalkeennana aan shaqaysanno waxna aan cunno waxaan dhirsanno waxaan dhaqanno marka sidaynu xataa u difaacaynaa ma leh shaqada un inoo wada weeye geediga wadaay taasi baa ka dhacday marka qaarkood ganacsi xaaraana bay wadaan iyo xoolo sidee loo helayaa qaar kale mashaariicda horumarinta iyo maalgelinta beerahay wadaan oo dibida dee markaa beerta lagu qodayo waa todobada la qabto dadkii qofkii dibiga ku qodayo beerta dee dabadii buu hayaa uu daba taagan yahay oo irfidii iyo wixii buu wadaa ama cagafa watee sharciina raalli buu ka yihi jihaadna inaga dhiga bay leeyiin wuu kulul yahay ilaahay dulli buu idinku sallidaa ilaa aad diintiin iyo jihaadkii u noqotaan bayculciina waa ribadii oo dariiqad xeelada lagu xalaashanayo nin baa lacag buu doonaya amaaha markaa si aanu ugu dhicin ribadii uga fakado ayaa wuxuu samaynayaa baankiibuu utegayaa ama qofkii ganacsadaha wuxuu leeyahay lacag intaa leeg baan doonaya kiibaa odhanaya war waxaad yeelaysaa kaash laysma amahiyo dulsaar leh farsamaynu keenaynaa dhakaad keenaysaa buu leeyahy dhako marka waxaad samaynaysaa waxaan kaa iibinayaa gaariganaan kaa iibinayaa ama macradkaan kaaga qaadayaa kadibna waxaan kaa siinayaa toban kun o sidaa kula wareeg wakaa macaa miftaaxiis wuu ku wareejiyey haddana wuxuu leeyahay aniga iga iibi ama kii kaashka kii kaashka doonaya gaariga lagu raray ayaa wuxuu leeyahay de war gaari maan doonayne lacag baan doonayay gaarigii dib iga iibso waa kane kow sideed kun baanaan kaa siiyey waayahay iska keenoo dib buu haddana uga qaadanaya gaarigii markaa wuxuu leeyahay haddaan sideed kun kaa sistay sideedii kun waa kuwan laakiin anigu imisaan kugu lahaa kolkii hore aad gaariga iga siisatay toban kun de anigu tobankii un baan kugu leeyahay keen adiga sideedaadii waa kuwan laakiin anigu tobankaygii waa kugu leeyahay eeg ninkani gaari buu ka iibiyey ninkan hore marka hore amaahda doonayay toban buu ka siiyey gaarigii unbuu dib uga iibsadayoo sideed kun uu ka siistay dee ninkani waa maalbu waa saaxulmaalo isagu xoolu haya hadduu baan yahay hadduu ganacsado yahaybe dee sideeddii kun kaash buu ugu tiriyey markaa miskiinkan meesha marayay sideed kun buu qaatay tobanna waa lagu leeyahay marka ninkii isaga ahaa muxuu amaahiyey dee qofkii wuxuu amaahiyey sideed kun buu amaahiyey laba kunna way u saaran yihiin marka ribadii in la yidhi albaabka ha ka gelin ubuu daaqada uga soo dhacay ribadii ayuunbuu taxaayala fiiha daaqaddu uga soo dhacay way iska badan tahay in qofkii oo lacag doonaya uu iib sii maro iib buu qofku sii marayaa lacag kaashana wuu doonayaa marka xalku wuxuu noqonayaa inaad gaarigan ka qaadato baanka ama qofka ganacsadaha ka iibsato magaalada la gasho dadkaa ilaahaya kale ka iibiso ood sayladaa dhigto tidhaahdo war gaarigan iga iibsada ama qaaliye iyo waxsaar ama ha kuu jabnaado laakiin kan dee ha ku soo celin ilaan dulsaar baa u saaranay waa la fahmaan filayaa waa saas weeye ciinadu waa noocaas waa iibkaa faasidka ah ee qofkii oo aad ka doonaysa kaash alaabaad usii marta alaab iibkeed baananku mararka qaarkood waxay sameeyaan qofkii baa la odhanayaa soo iibso waxa y waxaasaan doonaya dalabkiibuu qadimaya waayo waa kaa iibinay intaana waanu kaa macaashaynaa laakiin adaa noo wakiilahe alaabtii dubay baad joogtaa adaa noo wakiila soo iibi alaabta adiga ayaa noo wakiilahe soo iibi waaya maba soo iibinaya lacagtiibu iska qaadanaya suuqiisu gelaya ila lacagtii isagii baa loo diroo layidhi wakiil baad nagati waxaa saxayana maaha marka waa qadiyado u baahan in aada iyo aad looga xalaal miirto haddii kale burushka wasakda ah dadkao dhan baa la gaadhsiinaya baabun fi salaf iibka qaybta selafka la ydhaa wey salam iyo selafba waa la ydhaha iibku waa laba qaybood baycu dhimam wa baycu lacyaan baycu lacyaan wax la arkayo weeyo caynta lagu hayo oo shaygii la kala iibsanaya uu yaallaba meesha baycu lacyaan baa la ydhaha qaybta kalena waa baycu dhimam wax dumadda qofka saaran weeye oo dumadiisaa laga doonaya marka waa shaygan iga iibi iyo waxaad ii keentaa oo aan kaashkiisa ku sii siinayaa shay nooca nooca nooca nooca noocaas baycu mawsuufin fi diman baa laydhaha waa shay til kanna ishaarada lagu cayimaa kan kalena sifada lagu cayimaa shayga waa la sifaynaya misal ka soo qaad tusaalaheennii hore gaari buu inoo ahaa wuxuu leeyahy gaari baan kaa doonaya modelkaasa noocaasa sidaa iyo saa midabkiisi wixii o dhan buu sifaynaya ama qaalin goor notaariba saa ku kala qoranaya kaashkiina wuu bixinaya lama ogola in amaaha aad ka dhigto waayo alaabtiiba amaaha marka in kaashkii amaaha noqdo lama ogola buhubahaa bay noqonaysaa markaa ama waa in alaabtii la kala amaahdaa sida baycu mawsuufin fi dhiman ama waa in alaabtii la kala qaataa kaashkii la isku leeyahay laakiin ama waa in labadaba la kala qaataa oo kana alaabtii dhiibaa kana lacagtii laakiin maxaan la ogolayn afarta xaaladood ilaa waa laba laba laba lagu dhuftae waxaan la ogolayn in labadiiba la amaahdo way wada hadleen gaari iga iibi waaye mise intaa iga sii dee lacagtii hoo ma jirto gaarigii hoona ma jiro maxaa meesha lala yimi markaa te waa saalaxuwaatayn iyo huhaa ilaan mid mid wax dhiibeeba ma jiraba maxaa xasilay markaa taa suuraddaa lama ogola marka suuraddani waxa weeye lacagtii baa lasii dhiibayaa qofkii uu sii qadimayaa shaygii loo sifeeyey in hadhow baa loo keenaya meeshaa ka keeniyo waxaasi ma jiro iyo hebel ka soo qaadiyo waxba loo cayimi maayo shaygaas iyo waktigaa unbaa la rabaa shaygaasaan kaa rabaa waktigaana waan rabaa intaasaa nootaayada lagu sheegaya lacagtiina la bixinaya bayc lmawsuufi fi diman baa layaa can ibni cabaasin qaala qadima rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almadiina nebi maxamed madiinuu soo galay wahum yuslifuuna waxa ay lacagta usii dhiiban jireen fi tamri timir loo keeno asanata wasanatayni waalaata sanad laba sano saddex sano aniga toban kintaaloo timira baad ii keenaysaa saddex sannadood kadib maalin hebla bisha heblaayo maalin heblaayo timirta noocaa iyo noocaasa lacagteediina waa tan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau uhi man aslafa qofka sii dhiibanaya lacag fii tamrin timir loo keeni doono falyuslif lacagta ha sii dhiibto fii kaynin macluumin galaan la yaqaano wa wasnin macluumin iyo kafad ama miisaan la yaqaano ilaa ajalin macluumin iyo wakti la yaqaano wuxa adduunya waxa la galaan la daro waa noociina waa in la sheegaa inta galaanuu yahayna waa in la sheegaa hadduu yahay wax la miisaamo raashinka la kala iibsanaya noociisii waa in la sheegaa inta kiilooyu yahayna waa in la sheegaa waktiguna waa inuu cayiman yahay matalan bariis baad ii keenaysaa noocaa iyo noocaasa waa boqol kiilo siddeed bilood kadib baad ii keenaysaa maalin heblaayo waxaanaad keenaysaa magaalo heblaayo maxaa la ysku khilaafiba maalintii unbu halkii imanayaa la ballamay qofkii lacagta sii dhiibtay dee qofkii waa inuu isaguna keenaa bariiskii oo noocia oo kilooyadiia waktigiina ku keenaa haddii wax iska bedelaan shuruudaha dee alaabtiisiibuu isagaa qaadanaya oo shaygiibuu keenaya can cabdillaahi bni mujaalid qaala ikhtalafa cabdullaahi bnu shadaad wa abu burdata labadaa nin waxay isku khilaafeen abu burda waa ina abi muusa alashcari ninkan kalena waa dadkii asaaga la waktiga ahaa fi salaf waxay isku khilaafeen iibka noocaasa aynu soo sharaxnay ee lacagta lasii dhiibto fa bacahuunii way idireen bu ihi ninka xadiidka warinaya odhanaya cabdillaahi bni mujaalid ila bni abi awfa asxaabigii cabdillaahi bni abi awfa la odhanaya bay ii direen fa sa'altuhu asxaabigii baan soo weydiiyey faqaala asxaabigii wuxuu yidhi in kunnaa waxaanu annagu ahayn haddaanu asxaabta nahay nuslifu lacag baanu sii dhiiban jirnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga wa abi bakrin wa cumara iyo wakhtigii abubakar iyo wakhtigii cumarba fi lxindati qamadida washaciiri heedda waatamri timirta waazariib iyo sariibka intaba waxaanu sii qadiman jirnay lacagta si intana loogu keeno annagoo doonayna raashinka noocaas waxau ihi markaas wasa'altu waan weydiiyey ninka su-aasha kolka hore soo weydiiya baa wuxu uhi wasa'altu bna abza ibna abzaan weydiiyey isaguna asxaabtii yaryaraa buu ka mid ahaa fa qaala wuxuu sheegay midla daalika intaa cabdillaahi bna abi awfa uu sheegay oo kale marka lacagtaa la sii dhiibanayay raashinkaasaa gadaal la keenayaa sifadaa leh waktigaana leh bukhaari wuxuu wariyey maa kunnaa nas'aluhum makaana maa huwa cindahum maanaan weydiin jirin iyo maa huwa cindahum agtooda mu oolin erayadaasiibaa isyar khilaafsanaa can cabdillaahi bni abi abilmujaalid bi hada alxadiidi qaala cinda qowmin qolo agtood baanu lacag sii dhigan jirnay maa huwa cindahum waxaan muslamu fiihiga ahi agtooda aanu oolin oo salamku waa caqadka laftiisii muslimna waa qofka lacagta sii dhiibanaya muslamu ilayhina waxa weeye qofkii lacagta loo dhiibanayay muslamu fiihi waa shaygii la doonayee gadaal la keenayay arkaantaasuu leeyahay marka maa huwa cindahum agtooda dee waktigaa ma oolin waxa aanu usii dhiibanayne muslamu fiihiga ah ee aanu doonayna in naloo keeno raashinkaasi xaaladaa ma oolin ee wax maqan buu ahaa can cabdillaahi bni abi awfa alaslami qaala gazawnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama shaam shaam baanu ayaanu nebiga u raacnay fakaana ya'tiinaa waxaa noo imanayay anmaatun niman qodaal ah oo beeralaya min anmaati shaam beeralaydii ahaa cafwan fakaana ya'tiinaa anbaat min anbaati shaam nabadigu waa ninka qodaalka ah ama beeralayda casrigan fallaaxa la ydhaha ama anbaat nimankii qodaalka ahaa min anbaati shaam ee ka mid ahaa qodaalkii reer shaam raggii beeralayda ahaa ee reer shaam ayaa noo iman jiray fa nuslifuhum lacag baan usii dhiiban jirnay fi lbur baashaa burta la idhaahdo iyo zabiibka sicran macluuman dee wax la yaqaanu ahaa waxa lagu kala iibsanaya wa ajalan macluuman waktigay ku keenayaanna wakti la yaqaanu ahaa fa qiila lahu markaa waxaa lagu yihi asxaabiga minman lahu dalik macnaha fii man lahu dalik macnaha tuslifuuna ataman lacagta waxaa usii dhiibayseen liman lahu dalik qof alaabtaa haya qof alaabta hayaa usii dhiibayseen miyaa qaala wuxuu ihi asxaabigu maa kunnaa maanaan ahayn nas'aluhum kuwa weydiiya waa masale ku xisaabtan leh qofkan lacagtan waxaad usii dhiiban kartaa waxna ka iibsan kartaa markay alaabtu agtiisa taallo mise isagoon haynin baad u dhiiban kartaa marka asxaabigu wuxuu uhi taasi nooma taallo anugu kol haddii aan alaab sifaysan ka iibsaday maanaan weydiin jirin inuu hadda hayay u taallo iyo inuu beeri doono dee labadaa suuragal marka lix bilood kadib laydhaa inuu u beeraana waa suuragal inuu dad uga soo iibiyaana waa suuragal inuu imika hayaano booshiisa ku jirtaana waa suuragal marka maa kunaa nas'aluhum marka miman lahu daalika waxay sheegaysaa atuslifuuna liman lahu daalik ma waxaa lacagta usii dhiibi jirteen qof wixii haya maya maanaan weydiinba jirin buui marka qofku inuu imika hayaa shardi ma aha marka way kala duwan yihiin markanuu nebigu leeyahy walaa tabic maa laysa cindaka waxaan agtaada oolin ha iibinin markuu leeyahy haadaa baycu acyaan kaasi waa bayca caynta ee arag lagu kala iibsanayo laakiin baycu lmawsuufi fi dhima aw baycu salam wasalaf isagu ma khuseeyo xadiidka ah oo waxaaba la kala iibsanayaaba waxaan meesha oolinba marka haddii aad labadaa isdhex geliso waad ku dawakaysa xadiidkaa walaa tabic maa laysa cindaka waxaan agtaada oolin ha iibinin wuxuu khusaynayaa baycu lacyaan laakiin baycu diman waxaaba la iibinayaaba maa laysa cinda shaks waxaan qofka agtiisa oolin saa daraaddeed casrigan aynu joogno dadka wax loo keenayo dalabaadka soo qadimanaya baycu diman baa ku fiican baycu lmawsuufi diman ayaa u wanaagsan inuu qofku dalab u qadimo cidda wax ka amaahanayo kadibna nootaayada lagu kala qorto waxaanu kuu keeni doonaa kaa kuu soo iibin doonaa waxaa codsigaaga kusoo qoran oo sifooyinkaa aada taxday leh maalin heblaayo anaad guddoomi doontaa intaasaanu kaa macaashaynaa iyo waxaa kale ma khuseeyaan qofku wuxuu ka macaashaya isagay u taallaa kan inuu ogeysiiyaa shardi maaha ama ha u yaraato ama ha u badnaato inaad u sheegto maaha waxa weeyaan waa inaad hadhowto usoo iibiso oo aada ku wareejiso oon beecuna waktigaa dhaco baabun fii wadci aljaa'ixa wuxuu u baab yahay aafada in la dejiyo si kale haddaynu udhigno waxaad iibisay aafa ku dhacda inaad dadka lacagtiisii ka dayso fii wadci aljaa'ix jaa'ixadu waa aafadii wadciguna waa iska daynti markaa qofkii wuxuu iibiyey intaan lagala wareegin aafa ku dhacday dee dadkii ha ka daaya lacagti can abi saciidin alkhudriyi annahu qaala wuxu uhi usiiba rajulu fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga nin baa waxaa laga asiibay fii timaarin midho ibtaacaha uu iibsaday waa laga asiibay macnaheedu waxa weeye balaa kaga dhacday way ka baaba'een fa kahura daynuhu dayntiisii baa badatay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi tasadaquu calayhi war ninkan dee ku sadaqaysta ila wuu gashiyoobee فتصدق الناas عalayhi dadkiibaa sadaqo siiyey si uu daynta isaga bixiyo falam yblغ dalika arintaasi may gaadhin wafaaa daynihi dayntiisi inay ka bixiso wixii lagu sadaqaystay ee loo qaadhaamay ee loo ururiyey way bixin kari waayeen dayntii lagu lahaa dadkii midhaha ka iibiyey baana ku lahaa faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslm nebigu wuxuu ku yihi dadkii beeralayda ahay ninkan midhaha baaba-ay ka iibiyey khuduu maa wajadtu waxaa hesheen qaata walaysa lakum ilaa dalik intaa mooye wax kale ma lihidin aafaa dhacday wixii uu idinka iibsadayba way baaba-een mar hadday baaba-een intaa hesheen ku quustoo qaata wax dambeo ninkan u dabagashaana ma jiro go-aankii saasuu dhacay marka aafadan dhacday daraaddeed buu iyagana waxoodii meesha uga saaray nebigu can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu waxa uu yidhi isagoo muslimka la hadlaya qof wala wax iibsada in bicta min akhiika haddaad walaalkaaga muslimkaa ka iibsato qof yahow tamran timir haddaad ka iibsato waa tusaale fa asaabathaa jaa'ixa balaaya ay ku dhacdo balaayadana waa lagu tafsiiri doonaa baabka soo socdaa sheegi aafaa ku dhacday falaa yaxilu laka kuuma banaana qof yahow waxiibiyey an taakuda minhu shay-an inaad lacag ka qaadataa kuuma banaana timir low bima ta'khudu maxaad ku qaadanaysaa maala akhiika walaalkaaga muslimka ah maalkiisa bigayri xaqin bigayri xaqin ata'khudu bigayri xaqin maxaqdaraad ku qaadanaysaa waxbaad ka iibisay intaanu kaala wareegin weli ammaanadaada ku jiro oo aanu adkaashkii ka sugayso ayuu wixii baaba-ay balaayaa u baxday markaa beerta adaa midhaheedii iibsadee kaashkii isii adigay kuu ba'dae ma soconayso wixii uu kaa iibsadayba baabee maxaad wax ku dooni ka soo qaad aafadaada in adiga kugu dhacdo idan marka halkaa waxaa laga fahmayaa bay leeyihin fuqahadu masale ay isku khilaafaan oo ah almabiicu qabla alqabdi hal hiya min damaani albaayici aw min damaani lmushtari alaabtu marka la kala iibsado intaan lala kala wareegin ma mas-uuliyadda iibiyahay ku jirtaa mise mas-uuliyadda iibsadaha marka haddii la idhaahdo kaa mas-uuliyaddiisay ku jirtaa isagay ka dhimatay bay ka dhiganta marka haddii uu nebigu ihi waxba ha ka qaadin iyo waxba kuma lihidin macnaheed waxay alaabtii la kala iibsaday intaan lala wareegin iibiyaha mas-uuliyaddiisay ku jirtaa hadday dhimatay isagay ka baabaaday baabu fii tafsiiri ljaa'ixa bal aafadan la sheegayaa la fasirayaa aafadu waa noocee qofka lagu odhan karo wixii aada iibisay waad ku waayeysa can cadaa qaala wuxuu ihi imaamkaasii cadaa isagoo fasiraya aljawaa'ix kullu daahirin waa wax kastoo muuqda mufsidin oo hantiga baabi'iya min madarin rooba daadad jidhay iyo fayadaanaad aw bardin ama haamaday iyo wax holocoo saa u maray aw jaraadin ayax leefay aw riixin dabaylo aw xariiqin dab leefay waxyaabahaasi aafooyina marka qofkii haddee wax ka iibisay intaanu kaala wareegin haddii waxaani ku habsadaan ama intii aada usoo wadayba dee aduu kaa dhinta waxba ha weydiinino ha ku doodin lacagasi can yaxya bni saciid annahu qaala laa jaaixata jaa-ixa ma jirto xoolahaaga lagu duudsiyi karaa fii maa usiiba wixii laga asiibay ama wixii balaaya ay kaga dhacday duuna thuluthi ra'si lmaal ra'su maalka huludkiisa wax ka yar qaala yaxyaa waxa yihi yaxya bnu saciid wadalika kani fii sunnati lmuslimiin dhaqankii muslimiintu ahaa wa xasanu lmaqduuc xagga horena waataynu kusoo maraynay intaasi ma sugna maqaaladani waxa ay leedahay waxyaabo muslimiinta qaarkoodna ku dhaqmi jireen sheekhanna sheegay baa waxay ahayd haddii maalan midhahan la kala iibsaday saddex meelood ow meel ama aan idhaahne boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon wax ka yar hadday aafadu kaga dhacday dee ninkii midhaha iibiyey lacagtiisii wuu leeyahay oo wuxuu leeyahay boqolkiiba lix iyo lixdan kaagan kala raro oo dee intan kuu aafooday aday kuu aafooday adduunkii isii marka saasaa la odhanaya haddii laakiin ay ka badato boqolkiiba soddon inta aafadu ku dhacday boqolkiiba konton boqolkiiba boqol hadday wixii baaba-een yuu waxba weydiininkii ka iibsaday waa sunna bay ahayd fi lmuslimiin macnaha dhaqan ay iska soo jiray bu ah marka ulufkaa isaga ahi in sidaa loo kala qaado la yidhaahdo ulu markuu wax ku noqdana ninkii wixiisii wuu leeyay iibiyey ulu wixii ka badan marka uu wax ka noqoto alaabtiina ma laha in sidaa loo kala qaadaa ma sugna xadiidkaa horunbaa sugan intana waa maqaalad sheekh culimada ka mid a baabun fii manci lmaa waxyaabihii iibka iyo aadaabtiisii maxaa la iibin karaa maxaad ku doodi kartaa oo dadka ka xigtaysan kartaa halkaasaa laga hadlayay biyaha iibkoodaa la diiday can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laa yumnacu la diidi maayo fadlulmaai biyaha dheeraadka ah dadka yaan loo diidin liyumnaca bihi lkala si daaqa loogu diido qof baa meel buu biyo xidhanaya meeshiisaasoo quraana biyahaasi ku jiraan dhulka u dhow dhow ee xooluhu daaqaan oo dhan dee lama daaqi kara cawska haddaanu biyaha dadka ka yibin hadduu biyihii u diido dee dadku waxay rabaan meel burcawsla maxaa burcawsla biyo u dhow ah sooma ha burcawsa iyo biyo isu dhow baa la doonaya biyihii isagii baa haya burkiina waa laga dhaqaajin haddii biyihii laga waayo burkaa iyo cawskaa waa la daaqi hadduu biyahaa dadka ka iibiyo marka haddii xataa uu leeyahayda wuu iibsan karaa laakiin dadka yuu u diidin ama ha amaahiyo ama ha ka iibiyo laakiin si eryadan uga guurtaa cawska iyo biyahaygaasaa isku xidhan ama si dadban buu cawskiina u diidaya hadduu biyihii dadkii ka iibin waayo haddaad barkad leedayna ka iibi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi halaaatun saddex qof laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama ilaahay qiyaamaha lama hadlayo dee isagoo u cadhaysan daraaddeed rajulun nin weeye manacabna asabiil qofkii musaafirkahabaa wuxuu u diiday fadla maain cinda biyo dheeraadaho agtiisa ah marka biyahan dee naftiisa wixii uu cabayay ciyaalkiisa dadkiisa dunyadiisa waa intaa wixii ka dheeraada warajulun nin xalafa dhaartay calaa silcatin bacda alcasr alaabuu iibinayo bacdacasar buu dhaar ku maray kaadiban yacnii kaadiban isagoo been sheegaya in intaa layga siiyey baa wallaahi beenna wuu sheegay waana bacdacasr bacdacasarkuna saacatulijaabaa ku jira siiba jumcada warajulun baayaca imaaman iyo nin imaam muslimiinta ka mid ah heshiiskii la galay daacada fain acdaahu wafaa lahu hadduu adduun u dhiibo heshiiska wuu oofinayaa daacadaa u adeecayuu ka tala qaadanaya haddii lacag la siiyo waa nin wanaagsan uu sacabatumaya wain lam yucdihi lam yafi lahu haddii aanu qaxwaha u dhiibinayo adduunyadaa uu ka doonayana waa mid xun buu leeya waa kaa garabkiisa ka baxay marka noocaa gacanta ka hadlaya iyo kaa isaguna dhaarta beenta amaraya qofkan dadka biyaha dheeraadka u diidaya intaaba ilaahay baa u cadhooday riwaayo kale waxayd walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim ilaahay dembiga kama dhaafayo cadaab kululna way leeyihin riwaayadaa kale waxay sheegaysa fi silcati xagga alaabta markuu ka hadlaya siduu u dhaaranayay bay fasirtay riwaayadaas iyo waxay tidhi rajulun xalafa waxa uu ku dhaartay billaahi ilaahay buu ku dhaartay laqad ucdiya biha alaabtan in laga siiyey kada wa kada in intaa la iga siiyey baa wallaahi o bilaahiya buu leeyay waana been fasadaqahu laaakharu kii kale ee ka iibsanaya rumaystayoo fa akhadaha alaabtii buu ka qaatay dhaar beena buu bacd casar maray alaab isagoo iibinaya qofkiina wuu ku rumaystay waanu ka iibsaday marka alaabtii dee wuu iska socodsiiyey laakiin inkaar baa ku hadhay iyo cadhaala waxaalushaahidkuna waa ka aada arkayso biyaha laysu diiday can rajuli min almuhaajiriina min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala qaala gazawtu maca nabiyi salى اllahu alayhi wasalam alaaan saddex dagaal baa nabiga la galay asmacuhu yaquulu waxaan maqlayay isagoo nebigu odhanaya almuslimuuna shurakaau fi alaaث saddex bay ummadda islaamku wada leeday fi lmala fi lkala wاlma wاnnaar waa daaqa dabka iyo biyaha alkala cushbi iyo kala iyo waa marka uu had iyo jeer daaqi un weeye marka uu qoyan yahay iyo markuu qalalan yahay daaqii iyo biyihii iyo dabkii waa la wada leeyihi marka daaqaasi dee sida marka daaq la yidhaahdo waa geeduhu ilaahay soo saaray waa seerahan dadkeennu ay ootaan oo kale dhulkii ummaddu ay wada lahayd ee hantiga ummadda kuwa joogaya kuwa mustaqbalka imanaya baa jiray ayuu midi intuu dhirtii gooyo ayuu dhulkii ku oodayaa oo laba khasaare dhirtiina wuu jaray cawskiina wuu xidhay dadkiina dee kama laha qofkii wixii la wada lahaa asadkii hantigii ummaddu ay wada lahayd unbuu xidhay mid gaari fawdadu ka faa'idaysay biyihiina waa kuwaa ku jira dhijaamaha iyo harooyinka iyo qaydarada ilaahay soo shubay dabkiina dee wuxuu diidayaa waxa weeye noolays ayuu diidayaa in laga qaato ila isagaba aroorta hadduu ka baktiyo waa loo diidi in wax la isu diidiidana lama doonayo wayamnacuuna almaacuun bay soo gelaysa marka wuxuu leeyahay dabku wuu ii shidan yahay roobka intiina kale ka baktiya cid aan u shidayo oo qori noolaysa aan siinayaaba ma jiraba waar waxba ku yeeli maayo noolayse maxaad noogu diidaysaa inkaaro waayahay waa inkaartaas marka culimadu waxay leeyihiin masalan qadiyadda biyahoo kale iyo dabka hadduu qofku milkiyey oo maal biyihii meel berkada buu ama ceelal uu qoday bay u galeen markaasoo kale haddii loo baktiyayo waa inuu dadkii siiyaa oo uu ka iibiyaa milki xaq buu leeyahay qofki waa isagii baa leh marka ama ha amaahiye ama haddaba ha ka qaatee dadka ha siiyo laakiin yuu u diidi ee biyahan iminka cawska la midihi waa kuwa aan qofku maalgelin meel uu maalgeliye oo adduun uu geliye aan u gelaynin laakiin hadduu balli qotay baca dhigtay berkada sameeyey isagaa milkiyey berdo haddana dadka ha ka ibiyey uu diidi laakiin dabkii oo kale dee layrhkan oo kale waa ka duwan yihi inaad layrhka ku qabsato dadka maaha isaguu ka duwan yahi nooleyskii idan markaa waxa weeyaan dee lacag baa isaga gashay waa qofkii tallaalanaya lacagtii buu bixinaya baabun fii bayci fadli lmaa biyaha dheeraadka iibkooda can iyaas bni cabdilahi ana rasul can iyaas bni cabdin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nahaa can bayci fadli lmaa biyaha dheeraadka iibkoodu nebigu diiday waa kuwa aynu soo tilmaanay dee aan wax tacabi ku bixin baabun saasay jumhuurtu qabaan baabun fii hamani sannawr baashan bisada la ydhaa iibkeeda ayaa iyadana la diiday can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa wuxuu diiday can hamani lkalbi wasanawr bisada bisada oo weeye marka meelaha qaar sinawr baa bikasri siin baan filaya sinawr iyo hira waa isku mid can jaabir ana nabiya nahaa can hamani lhira ayga lacagtiisa iyo bisada labada waa la diiday sababta loo diiday bisada waxay leeyihin culimadu mid weeyaana waa waxshi suuragal ma aha inaad xidhato sida xoolahoo kale maashu way dusdus badantay maba istaagaysada wa waa waxshi walaa yumkinu tasliimuhu inaad dadka u dhiibtaana suuragal maaha bisad baan kaa iibiyey waan kugu wareejiyey cishaba xaafad bay joogtaaba shaqadeeduba inaanay meel istaaginba marka waxyaabaha aan la dhiibi karayn ee aan la gudbin karayn ayaa ay ka mid tahay iyadu oo wareegeeda iyo socodkeeda bidan waa min adawaafiina calaykum adawaafaat wareegayaashay ku jirtaa waa kii lahaa nebigu arrinta kale ku jirtaa waxa weye irtifaaqii baa meesha ka baxay oo bahashu wareegaasay ku fiicantay iyo inaan cid gaara xidhan cid gaara xidhanin hadday bahala eryayso masas iyo hadday jiirar cunayso wareegaasay ku wanaagsantay haddii qolo quray xidhanto intii kalea u cadilmaysa marka dadkaa ka dhaxayso baabu fi amaal اkilaab lacagta ayda laga helayo can abi mascuudi can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam anahu nahaa can hamani اlkalbi wamahri اlbaqi waxulwan اlkahin dariskii horeynu ku soo marnay can cabdillaahi bni cabaasin qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam can hamani اlkalbi ayga lacagta ayga la iibsado waa diiday wain jaa hadduu yimaado yadlubu hamana alkalbi qofkii kaa iibiyey lacagtiisii isagoo doonayana famla kafahu gacantiisa waxaad ka buuxisaa buu nebigu uhi turaaban ciid xabad baa ay kaa iibiyey gadaal buu yimi isagoo lacagtii doonaya war bal soo fadhiiso dho ciidu miis macnuhu waa qadoodi weeye gidaarkaa qaniin weeye ama dhulkaa qaniin ciiddaa cun ciid baad markaa u miis macnaheedu wayna kala dhaqaaji weye luqad adag buu nebigu wax ugu sheegay عن أبي جحيفة أنه قال أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي فaaliyii wuxuu qaadanayay gabadha jibkeeda iibsatay iyo qofka ay iibinaya intaa midna lacag waxay qaateen waa xaraam walaynu usoo sheegnay markaa jumhuurta saasay u badan yihin bahalka ayaga inaan la iibinaynin a'imada qayb ka mid ah ayaa waxa ay qabaan haddii uu maaragtay yahay kii mubaax ahaa haysashadiisu ee beerta iyo xoolaha iyo ugaadhsiga loo haysanayay waa la iibsan karaa qayb baasaa qaba culimada waxay leeyihiin haysashadiisi hadday xalaal noqoto iibkiina waa lamid baabun fii hamani alkhamri waalmaytati khamriga iyo baktiga labadaasaa la sheegayaa lacagtoodu inay xaaraamta oon khamrina la iibsan karayn baktina la iibsanayn lacag laga soo saarayn can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulku waxau uhi in allaha ilaahay xarama alkhamra wa hamanaha ilaahay khamriguu xaaraantinimeeyey lacagta ka soo baxdana waa xaaraantinimeeyey wa xarama almaytata wa hamanaha baktiga iyo lacagta ka soo baxdana wuu xaaraantinimeeyey wa xarama alkhinziira wa hamanaha doofaarka iyo lacagta ka soo baxdana waa xaaraantinimeeyey saasaa nebigu uu tilmaamay marka shaygan haddii la xaaraantinimeeyey dee lacagtiisiina waa xaaraam lacagtaa dhinacuun haddaad xataa ka soo gelayso ama adigu waxaan alaab laga sameeyey aad ka sii macaashayso ama qof ka sii macaashay aada sii dilaalayso ama aada u shaqaynayso ama u xisaabinayso cambany iibinaya waxaan meeshuu doonaya ha ka soo galo marka su-aalaha ka yimi jaynad alaabtan ka timaada qaarkeed in doofaar laga soo sameeyey oo ay kaa iibinayaan iyagu jaina haadaa maa yacrif khinsiir walaa kayru doofaar iyo wax kale toona ma kala yaqaana itaabsi un baa la adduun isaga oo diinlaawayaal innaguna dad muslimiina baynu xaaraan iyo xalaal baynu kala eegaynaa shaygan waxaan ka iibi ka sameeyey lafaha doofaarka kan waxaan ka sameeyey dawadan ama galbeedku way isticmaalaane waxa ku jira doofaarkii dhogortii doofaarka waxaan ay ka samaysayin buu ku leeyahy marka waa kaa nabigu sheegay way culimaduna way xusayaan wixii ciddiyihiisa iyo lafihiisa iyo dhogortiisa wixii uu ka soo jeedo doofaar wa amanahu bay soo galayaan xarama alkhinziir doofaarki ayaa uu xaaraantinimeeyey rasuulku cunitaankiisii wa amanahu iyo lacagtiisii haddii maadad ka soo jeeda unay tahay lacagtiisii way xidhan tahay ina allaha idaa xarama shay-an xarama amanah wixii ilahay cunitaankiisa iyo cabitaankiisa uu xaaraantinimeeyey lacagtiisiina uu xaaraantinimeeyey masaa'il koobanoo sharcigu kasoo reebay mooyaane sida dee dameerahoo kale oo dameeraha cunitaankooda iyo cabitaanka caanahoodu dee waa xaraam laakiin haddana dee in la iibsado lacagtoodii waa xalaal weeyo sharcigaa kasoo reebay masaa'il noocaasa mooyaane si guud wixii xaaraana lacagtiisuna waa xaaraam عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة نبي محمد مكة jooga sanadku maka xoreeyey ayaan maqlay buuri isagoo leh in allaha xarama bayca alkhamr khamriga iibkiisuu ilahay xaaraantinimeeyey walbaktata walmaytata iyo baktiga walkhinziira iyo doofaarka walasnaam iyo sanamyada faqiila waxaa la ya rasuula allahi arayta shuxuuma almayta bal waxaad ka warantaa baktiga xaydhiisa ma cunne e fainahu yudlaa biha sufun doonyaha ayaa lagu rinjiyeeyaa si aanay biyuhu u qabsan oonay u daxalaysan wayudahanu biha aljuluud hargahana waa lagu subkaa oo haraggu markuu qallafuu gog qallalay noqdo haddii lagu qooyo subagga uu jilcaa wayastasbixu biha annaas dadkuna way shitaanoo sida shamacoo kalea loo shitaa fa qaala laa maya maya maya huwa xaraam waa xaraam buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam uma qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam cinda dalik su-aasha agteeda markii la weydiiyo ka jawaabaya waxa uhi qaatala allahu lyahuud ilaahay ha nacdalo nimankii yuhuudda la odhanayay in allaha lamaa xarama calayhim shuxuumaha xoolaha subageeda iyo iyo xaydha markuu ilaahay ka xaraantiniyey ajmaluuhu way dhalaaliyeen uma baacuuhu way iibiyeen faakaluu hamanah lacagtiisii bay cuneen dabeetana waxay idhahdeen annagu subag iyo xaydh maanaan cunine beriis iyo sonkor baanu cunnay iyo lacag lacag halkaa ka soo jeeda laakiin wax xalaala aanu soo siisanay marka xeelanaysi weeye sabtidii maanaan guranina kalluunka axadaanu guranun bay la mid ti can ibni cabaasin qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nabigaan arkay uli jaalisan cinda rukn halkaa ruknigaas isagoo fadhiya dhagaxu ku jiro kacbada agteeda farafaca basarahu ila samaai fadaxik intuu kor u qaaday araggiisu macnaa kor eegay buu qoslay nebigu waxyi baa kusoo degay faqaala markaa nebigu waxau ihi lacana lacana allahu lyahuud lacana allahu lyahuud lacana allahu lyahuud saddex jeer buu nacdalay in allaha xarama calayhim ashuxuuma fabaacuuha faakaluu waakaluu hamanaha wain allaha xar idaa xarama calaa qawmin akla shayin waa qacido qolo markuu ilaahay shay cunitaankii u diido xarama calayhim amanahu lacagtiisana wuu diiday marka halkaa waxaa soo geli karaya wixii sharcigu ka soo reebay mayo wax kastoo la hilibkiisa ha cunina oo caanihiisa ha cabina lacagtiisuna waa xalaal sida maalan wixii cidile oo dhan iyo wixii micile haddii la yidhi libaaxa iyo shabeelka iyo harimacadka iyo hilibkooda iyo caanahooda waa xaraam dee intood soo qabsatay inaad xadaa'iq alxayawaanaad ka iibiso oad caalamka u iibgeysaad lacagtiisa cunto maya waa shayga la xaaraantinimeeye cunistiisa lacagtiisuna waa xaraam wixii sharcigu ka soo reebay mooyaane can caaishata qaalat waxay tihi lamaa nazalat ilaayaat alawaakhir aayadaha dambe markay soo degeen oo min suurati albaqarati ka mid ah waa aayadaha ribada ka hadlaya aayadaha wax deeqda ka hadlaya ee waxba sadaqadu qiimahay leedahay suuratu lbaqara aakhirkeeday ku jiraan aayadaha ribada ka hadlaya iyaguna waa ku daba sheegan yihiin markay aayaadkaasi soo degeen adu way isku berber sheegan yihiin kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu baxayo faqara'a calayna aayadaha suuratu lbaqara xagga dambe ku jira ayuu nagu dul akhriyey faqara'ahunna calayna wuu nagu dul akhriyey aayadaha oo ka hadlaya dhaqaalaha qalloocana laga baydhayo ribada ku jirta iyo dhaqaalaha siduu ku saxan yaheed aakhiro ku maalgelinayso wa qaala markaa wuxuu uhi xurimat itijaaratu fi lkhamri wardadiyo waxaa la xaaraantinimeeyey ganacsiga laga ganacsanaya khamriga marka muxuu u odhan waayey xurimat itijaaratu fi riba dee ribadii aayadiibaaba sheego uu akhriyey waxaana laga yaabaa bay leeyihin culimadu dadka qaarkood oo khamriga u haystay inaan weli aanu xaaraantinimadiisu gaadhin inuu iyadana khamriga u raacinayo ribadii dhegaysato qur-aankaasaa u xaaraantinimeeyey khamrigiina ilaahay uu xaaraantinimeeye ogaada aayadaha markaa suuratlbaqara ku sugan haddii la idhaah wey haddii la idhaahdo aayadaha suuratulmaa-ida ku sugan buu akhriyey oo dee ka warramaya khamriga xaaraantinimadiisa marka xurimat itijaaratu fi lkhamri iyadu waa wajiih oo dee way iswaafaqsan yihin can caaishata biisnaadihi wa macnaahu qaala wuxuu uhi alaayaat alawaakhir fi riba aayadaha dambe ee ribada ka ka hadlayuu akhriyey markaasuu kolkuu aayadii dadku akhriyay uu yihi khamrigiina waa xaraam tijaaradiisu ribadiina waa xaraam qur-aankaa sheegay wixii wada xaraam ahaa lacagtiisu ayuu halkaa isku raaciyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam